بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسير القرآن الكريم كأه وسورة الأعلى وحا تفسير كيدي ويان وسبح اسم لو يقانه الأعلى مكية مكي كسو دكتي آيات كيدنا وحا ويان waa sagaal iyo toban aayadood suuraddani oo suuratul aclaa waxay ka hadlaysaa saddex mawaadiic yay muxuu ahaaye ayay ka hadlaysaa midda ugu horeyso addaati alcaliyati ilaahay daatadiisa weeyaan iyo wa bacdi sifaati illaahi jalla wacalaa ilaahay sifaadkiisa qaar ka mid ah iyo dalaa-isha iyo daliilka ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa ku tusayo midda labaad waxaa weeye alwaxyu waalqur'aanu waxyigii iyo qur'aankii weeye almunazalu oo la soo dejiyey calaa khaatimi rusuli rususha waxaa weeyaan kii khatimay oo nebi maxamed ah iyo wa taysiiri xifdihi calayhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay inuu u fudeyso u xifdin lahaa tan kalena waxaa almawcidatu alxasana waxaa weeye waa waano wanaagsan oo mu'miniinta ay ku intifaacayaan oo ay ka faa'iidaysanayaan dadka ilaahay sacaado uu u qoray subxaanahu wa tacaala kuwaasaa ka faa'iidaysanaya marka alla subxaanahu wuxuu yidhi sabbix marka suuraddan saan ognahay waa suurad aad iyo aad saan u aragnay sifaadka ay ka sheekaynayso u waaweyn nabigu marka sidaasuu muxuu ahay ciidaha iyo ayuu ugu aqrin jiray haddii uu suuradaha dheerdheer uu ka gaabsado sidii aan u sheegnay suuratu qaaf iyo maxaa suuratu iqtarabat isaaca iyo hadduu kuwaa ka gaabsado waxaa weye sabbix isma rabbika alaclaa iyo suuradda ka dambayso ayuu nabigeenna dadka ku tukin jiray ciidaha iyo marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala sabbix nazah maxamedow sabbix nazah ismi rabbika rabbigaaga magaciisa nazah rabbigaagii alaclaa ee sareeyey ay nazih huf yaa muxamadu rabbaka rabbigaagii alcaliya alkabiir can sifaati naqsi allihii koreeyey oo weynaa oo sifaadka naaqusnimada ilaahigii ka weynaa camaa yaquuluhu daalimuuna gaaladu waxay odhanayaan oo ilaahay aan u habboonayno naqaa'is iyo waxyaabo xunxun ah wa fi lxadiidi waxaa ku sugnayd kaana wuxuu anahu sala allahu alay wasalam kaana wuxuu ahaa idaa qara'a haddii uu akhriyo haadihi alaaya qaala wuxuu dhihi jiray subxaana rabbiya alaclaa waatan haddii aanu ku sujuud aanu ku rukuucnee subxaana waxaa hufan rabbii rabbigayga alaclaa ee sareeyo uma dakara wuxuu xusay min awsaafihi aljaliilati ee weyn iyo wa madaahiru qudratihi albaahira iyo qudradiisa weyn ayuu ilaahay xusay iyo wa dalaa'ilu waxdaaniyatihi wa kamaalihi qaala wuxuu yidhi alladii allihii khalaqa abuuray oo fasawaa makhluuqaadkii oo dhan uu abuuray wuu simay ilaahay subxaana wa tacaala ay khalaqa almakhluuqaati makhluuqaadkiibuu abuuray waxaa jamiican dhammaantooda fa atqana khalqahaa siduu u abuurayna wuu sugay wa abdaca suncahaa sancadeedana wuu sugay fii ajmali alashkaali wa axsani alhay-aati si wax loo abuuro iyo muxuu ahay hay-ada iyo qaabka kan ugu qurux badan ayuu ilaahay u abuuray ay khalaqa kula shayin fasawaahu baxaydu lam yaأti mutafaawitan bal mutanaasiban calaa ixkaamin wa itqaan isagoo isu wada dhigmo oo isu habboon oo muxuaha la sugay si ay ilaahaygaas ay ka soo fushay inuu caalim xakiim loo ogaado waladii allihii qadara qadaray oo sargooyey oo fahadaa shay walba siduu u noolaan lahaa ilaahay ku hanuunay ay qadara fii kulli shayin khawaasahu waxa khaaska ku ah iyo waxuu gooni u leeyahay oo mima tajalu canhu alcuquulu walafaam ay cuquushaba muxuu ahay ka weynba ilaahay wuu hanuuniyey insaankii liwajhi lintifaaci siduu u intifaaci lahaa nicmooleydii siday wax u daaqi lahaayeen ayuu ilaahay ku hanuuniyey bini aadamka siduu ugala soo bixi lahaa adduunka manaaficda iyo masaayaadka insaankii wuxuu ku hanuuniyey inuu dawooyin la soo baxo inuu muxuu ahaay oo wax u tarayso nabaadka ama tigaada uu kala soo baxo macaadintii inuu u adeegsado waxyaabaha u baahan yaho sunca almadaafici waaa'iraat ilaahay waxaa weeye lacalimta xikmat alcaliyi alqadiir ilaahayga weyn xikmadiisa aladii waladii allahaasoo akhraja soo saaray almarcaa waxyaabaha xoolaheenna iyo dawaabteenna ay xashaa'ish iyo cowska ay daaqaan fajacalahu markaasu wuxuu ka yeelay guthaa'an kii madoobaaday ay fasayarahu bacda alkhudrati markii uu muxuu aha uu waxaa weeyaan nabaadka ama waxyaabaha xoolaheennu ay daaqayaan markuu cagaarnaa kadib aswada baaliyan mid madow oo baali ah ayuu ka dhigay bacda an kaana naadiran zaahiyan marka waana la ogyahay waxa nafcee ku jiro hadduu yahay mid waxaa hashiiman yaabisan iyo hadduu qoyan yahay fainahu yakuunu طacaaman jayida likaiiri min alxayawaanaat marka waacطaa kula shayin khalaqahu fahadaa siduu ilaahay yihi waacطaa wuu sheegay kula shayin khalaqahu ow khalqaha marka ilaahay markuu sheegay awoodiisa iyo qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa yuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu u ballan qaaday fadligiisa markaasu wuxuu ku yidhi sanuqri'uka qur-aankan ku akhrisiinaynaa oo falaa tansaa weligaagana nebi maxamedow ma halmaamaysid sanuqri'uka falaa tansaa ma halmaamaysid alqur'aan alcadiim fataxfadhu fii sadrika walaa tansaahu ilaa maa shaaa allaahu ilaa maa shaaa allaahu ilaahay wuxuu doono ma ogiya yacni marka waa wixii la nasakhay weeye laakiin maa araada allaahu naskhahu fa inaka tansaahu waad helmaamaysaa wa fii haadihi alaaya waxaa ku sugan baa layidhi mucjizatun lahu calayhi asalaatu wasalaam nabigeenna mucjizo ayaa ugu sugan liannahu kaana ummiyan mid hooyadii loo nisbay laa yaqra'u walaa yaktubu waxna ma aqrinaynin waxna ma qoraynin وكان مع ذلك لا ينسى ما أقرأه جبريل عليه السلام وحو جبريل أقرينا كرك أيوك قبني وكونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه أحدا من أعظم البراهين حجوين كان أقوى وين بكمد يهي ما دام كتاب كان إصغوا أون دراسين أون كعل علين أون هلمامين من أعظم البراهين xujooyinkan ugu weyn calaa sidqi nubuwatihi sala allahu calayhi wasalam qaala bnu kaiir ibnu kaiir wuxuu yidhi haadaa ikhbaaru min allahi ilaahay oo noo waramay weeye tacaalaa sareeye iyo wacdun yaboo lirasuulihi biannahu sayuqri'uhu qiraa'atan laa yansaaha uusan wuxuu akhrisiin doonaa aqrin uu weligii uu halmaamaynin innahu ilaahay subxaana wa tacaala yaclamu ljahra wixii kor loogu dhawaaqo wuu og yahay iyo wamaa yakhfaa wixii la qariyana ilaahay wuu og yahay caalimu bimaa yajharu bihi alcibaad wamaa yakhfuunahu oo aqwaal ah hadala afcaala laa takhfaa calayhi khaafiyatun fi lardi walaa fi samaa cirka iyo dhulka toona wax ilaahay kaga qarsoon ma jiraan wanuyasiruka waan kuu fududaynaynaa lilyusraa baanu ku waafajinaynaa buuhi shareecadii alsamxa albaaliqat alyusri ee aada iyo aada u fududeyd allatii hiya aysaru wa ashalu sharaa'ic shareecooyinka oo dhan ta ugu sahlan ee ugu fudud weeye shareecada islaamka alsamaawiyati wahya shareecatu lislaam fadakir waani baa layidhi nebi maxamedow in nafacati dikraa waxaa weeye waaninta haddii ay ku intifaacayaan qur'aankan ku waani xayثu tanfacu اlmawcidaة wاtadkira waa ka qowlihi tacaalى fadakir biاlqur'aani man yakhaafu waciid siduu ilaahay u yidhi qur'aanka ku waani waxaa qofkii ilaahay ka baqayo ibnu kahiir wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa yu'khadu اladabu fii nashri اlcilmi cilmiga sidii loo fidin lahaa oo falaa yadachu cinda gayri ahlihi lama dhigayo kamaa qaala caliyun suu yidhi radia allaahu canhu maa anta adigu ma tihid bimuxadithin kii u sheekeeyo qowman qowm xadiian sheeko laa tabluguhu cuquuluhum ayna caqligoodana gaaraynin ilaa kaana fitnatan libacdihim qaarkood baa ku fidnoobaya wa qaala wuxuu ihi xadiu nnaasa waxaa weeyaan dadka u sheekeeya oo u sheega cilmiga bimaa yacrifuuna waxay garanayaan atuxibuuna miyaad jeceshihin an yukadaba allahu wa rasuuluhu ilaahi iyo rasuulkiisa in la beeniyo sayadakaru waxaa xusuusan doona oo waansamaya man yakhshaa qofka ilaahay ka baqayo ay sayantaficu bihadihi dikra waalmawcidati waxaa ku intifaacaya qofka ilaahay ka baqayo wayatajannabuhaa waxaa ka durkayo ka fogaanaya waxaa weeyaan wayarfuduhaa waxaa diidi doona wayabtacidu can qabuuli almawcidati alkaafir gaalka almubaaliqi fi shaqaawati oo dhurdarsadayo ayaan daran alladii kaasoo yasla annaara naartii gelayo alkubraa ee weyneyd gelayo huma markaa ka bacdina laa yamuutu ma dhimanayo fiihaa naarta korka dhexdeeda walaa yaxyaa mana noolaanayo annaaru lkubraa waa naaru laakhira aakhirada naarteedaa weyn wannaaru suqraa naarta yarna waxaa weeye naaru dunyaa adduunyadan dabkeeda aan aragnay hadduu wax fudud yahay maxaad u malayn marka ilaahay wuxuu yidhi uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa xayaato nolol wanaagsanna ma noolaanayo mana geeriyoonayo oo kama raysanayo qad xaqiiqee aflaxa waxaa liibaanay man tasakaa qofkii isdahiro faaza man tahara nafsahu biliimaani qofkii naftiisa iimaan ku dahiro oo wa akhlasa camalahu camalkiisina liraxmaani u khaas yeelo wadakara sma rabbihi rabbigiisa magaciisana xuso oo fasallaa markaa tukaday kaasaa qad aflaxa waxaa liibaanay man tasakaa qofkii isdahiray oo wadakara sma rabbihi rabbigiisa magaciisana sheegay oo ilaahay xusay oo fasallaa tukaday bal baa layidhi marka waxa waa laga jeedsadayoo dadkiiow bal tu'hiruuna alxayaata addunyaa adduunyadan liidata ama dhow yaa dooranaysaan tufadiluuna ayuha annaas haadihi alxayaatu alfaaniya adduunyadan baaba'ayso yaad cala alaakhirati albaaqiya ayaad ka dooranaysaan waalaakhiratu aakhirana yaa khayrun khayr badan wa abqaa daa'inimo badanoo adduunyadani waxaa weeye way baaba'aysaa maxaa yeeley waa faaniya aakhiraduna waa baaqiya walbaaqi waxa wegidii jooga yaa khayrun min alfaani ayaa ka khayr badan sidaa ayuu yidhi inna haadaa kaas sidaa la sheegay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo sheegay inna haadaa waxaa weeye lianna addunyaa waxaa weeyaan siduu ilaahay noo sheegay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi faqaala liasxaabi wuxuu yidhi atadruuna lima aatharna addunyaa cala alaakhirati qaraa ibnu mascuud haadihi alaaya ayuu aqriyo wuxuu yidhi wardadow saxaabt nimankiis dhegaysanaya wuxuu yidhi maxaan u dooranay adduunyada aakhira uga dooranay qaala waxaan idhi laa qaala wuxuu diyaa lianna addunyaa axdarat way timid wacajalad lahaa lanaa biطacaamiha wa sharaabiha wa nisaa'iha wa ladaatiha wa bahjatiha wixoo dhan bay inoo soo hormarisay cunadii bay keentay wixii la cabi lahaa haweenkii loo galmoon lahaa wixii lagu macaansan lahaa wa ina alaakhirata guyibat waa la qariyey waxaa weeyaan waa la qariyey canaa annaga xagganaga fa axbabna alcaajila kii dhowaabaan doorannay wa tarakna alaajila kii dambeeyeyna waxaa weeyaan waan iska daynay inna haadaa kaa la soo sheegay la fi suxufi kutubtii buu ku yaalaa aluulaa ee horreysay suxufi ibraahiima nebi ibraahim suxuftiisii warqadihiisii iyo wa muusa iyo nabi muuse warqadihiisii bismi illaahi araxmaani araxiim suurat alkhaashiya suuradda layihaha suurat alkhaashiya iyaduna waxay ku soo degtay makay ku soo degtay aayaadkeedana waa lix iyo labaatan aayadood weeye waxay ka hadlaysaa laba mowduuc oo muhiim ah alqiyaamatu wa axwaaliha wa ahwaaliha iyo gaalka wuxuu la kulmi doono iyo mowduuca kale oo ah adilada iyo baraahiinta ilaahay waxdaaniyati rabbi alcaalamiin kutusaysa iyo qudradiisa ilaahay kutusayso oo geeli uu abuuray oo cajiibka ah samaawaadkan badiica ah buuraha waxaa koreeya ardadan waasica oo kulli ay tahay shawaahid ama waxyaabo markhaati ka ah ilaahay waxdaaniyadiisa sidaa weeyaan bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala hal ataaka makuu yimid nebi maxamedow xadiidul khaashiyati tii daboolaysay marka hadduu u yimidna wuu u yimido waa waxaa wey istifhaamku waa taqriir haddiina kaleetana waa tashwiiq waxay hal ataaka makuu yimid oo waa la isjeclaysiinayaa hal ataaka makuu yimid xadiidul khaashiya tii daboolaysay warkeedii alistifhaamu litashwiiq ilaa istimaaci alkhabar in khabarka la dhegaysto ayaa la isku baraarujinayaa makuu yimid tii weyneyd addaahiyatu alcadiima oo dadka daboolayso oo shidadeeda meel walba waxaa weeye camimayso makuu timid waa yowma alqiyaamahe khaashiya ayaa lagu magacaabay maxaa yeele khalaa'iqdii oo dhan ayay daboolaysaa hal ataaka xadiidu alkhaashiya dadkii marka way qaybsamayaan wujuuhun wajiyaal yowma-idin maalintaa khaashicatun waa tii dullaysan oo daliil ah oo khuduucayso oo la ihaaneeyey weeye waxaa weye caamilatun waa tii shaqaynayso naasibatun oo dhibtoonayso mufasiriinta waxaa la yidhi waxay sheegeen gaalada ayaa loo jeedaa maalintaa way dhibtoonayaan aad iyo aad waxaa silsiladooyinka iyo aqlaasha iyo naarta marna ay gelayaan waxaasoo dhan ayay ku dhibtoonayaan iyo marna ay fuulayaan naarta marna ay ka soo degayaan id ilaqlaalu fii acnaaqihim waasalaasilu yusxabuuna fi lxamiimi uma fi nnaari yusjaruunadii aan soo maray oo kale weeyo oo way dhibtoonayaan caamilatu naasiba taslaa waxay gelaysaa naaran naar bay gelaysaa xaamiyatan oo kulul ayay gelaysaa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi qad xumiyat waxaa weeyaan waa la kululeeyey oo fa hiya tataladaa calaa acdaa'i illaahi ilaahay cadowgiisa ayay u cadhaysan tahay naaran xaamiya tusqaa waa la waraabinayaa min caynin il aaniyatin baa laga waraabinayaa sidaa ayuu yidhi subxaana wa tacaala tusqaa waa la waraabinayaa min caynin il aaniyatin oo la karkariyey oo waxaa weye waxay gaadhay min caynin mutanaahiyati alxaraara waxaa weye meeshii ugu dambeysay ayay kuleel ka gaadhay laysa lahum iyaga uma sugnaanin طacaamun waxay cunaan ilaa min dariicin waxaa weye geedka dariic la yidhaahdo ilaahay baa yaqaana wuxuu yahay ilaa min dariicin dariic geedka la yidhaahda ma ogiye laa yusminu waxba ma cayilinayo kaa wax ma naaxinayo walaa yuqni min juuc waxaa weye baahina waxba uga tari maayo laa yusminu walaa yuqni min juuc ay laa yufiidu alquwata wasamana waxaa fi lbadan walaa yadfacu aljuuca can aakilihi kan cunayna wax alla wuxuu gaajo uga tarayo ilaahay baa gaajo ku tiray ayaa ku diraya markay cunaanna wax alla waxay u tari ma jiro weeyaan marka kuwaas waa kuwii adduunyada markii la joogay ilaahay diiday oo gaalada ahaa wa wujuuhun wajiyaalna yowma-idin maalinta naacimatun tii nicmaysan weeye oo waxaa weeyaan naacimatun daata bahjatin wa xusnin waa qurux iyo dhalaal bay u saaxiib tahay iyo wa ishraaqin wa nadaara ka qowlihi tacaala aan hadda soo maray tacrifu fii wujuuhim nadrata naciimi oo kaleeta weeye waxaa weeyaan lisacyihaa camalkii ay soo samaysayna raadiyatun raalli bay ka tahay fii jannatin jannay ku sugan tahay caaliyatin oo sarrayso laa tasmacu ma maqlayso fiihaa jannadaa dhexeedeeda laaqiyatun hadal aan qiimo lahayn oo laqwi ah ma maqlayso laa tasmacu fiiha laaqiya ma maqlayso wax aan macno lahayn ay laa tasmacu fi ljannati shatman aw sabban aw fuxshan ay laa tasmacu adaa walaa baatil wax dhiba iyo wax baatila midna ma maqlayso fiihaa jannada dhexdeeda waxaa ku sugan caynun il jaariyatun oo qulqulayso il waxaa weye iska qulqulayso waa waxaa weye waa cuyuun kahiiratun tajri miyaahuha yaa ku sugan fiihaa caynun jaariya ayaa ku sugan jannada dhexdeeda fiihaa jannada dhexdeeda waxaa ku sugan sururun sariiro marfuucatun oo la kor yeelay ayaa ku sugan sariiro oo kor marna u qaadmi marna hoos u degayso waxaa weeye aljannata asiratun murtafica mukallalatun bizuburjidi walyaaquud calayha alxuurulciin waxaa weye xuurulciinkina ay dul joogaan oo sidaasoo kale ah ayaa jirta iyo wa akwaabun koobab mawduucatun oo la dhigay oo la safayo si qurux badan loo muxuu ahay loo agaasimo loo habeeyey iyo wa akwaabun mawduuca oo ilaha agtooda la taxay weeyaan iyo wa namaariqu iyo gogol masfuufatun wasaa'id weeye midani wa namaariqu iyo barkimooyin masfuufatun oo la safay iyo wa zaraabiyu iyo waxaa weeyaan sida bustooyin oo kale ama gogol waxaa mabhuuthatun oo la fidiyey weeye wazaraabiyu mabhuutha ay fanaatis faakhira laha waxaa weeye khamalun raqiiqun mabsuuta fi anxaa'i iljanna ayaa lagu fidiyey sida kuwa lagu socdooo madaxda iyo loo dhigo oo kaleeta ah intaa ilaahay markuu sheeg wazaraabiyu mabhuutha yaa waxaa loo soo noqday markii labadii qolaba mid walba meesha uu ku dambayn doono aan soo aragnay yaa ilaahay subxaana wa tacaala hadda waxaan u noqonnay adduunka markii la joogay ilaahay awooddiisa iyo caqiidadiisa iyo ciddii wax ku qaadatay iyo ciddaan wax ku qaadanin alla wuxuu yidhi afalaa yanduruuna miyayna fiirinaynin weliba hadda raggu qur-aanka ku soo degayay bee-adoodii ama meeshay ku noolaayeen waa intan qur-aanka uu ka sheekeeyey afalaa yanduruuna miyayna fiirinaynin ila alibili geeli kayfa khuliqad sida loo abuuray maxaa li ninkaa carabka ee saxraha joogo isaga iyo geelaasaa isku lamaansanaa habeen iyo dharaarba waa xoolihiisiio kaasaa hortaagnaa kayfa khuliqad wa ila asamaa'i cirkiina kayfa ruficad sida loo koryeelay wa ila aljibaali buurihiina kayfa nusibad sida loo oogay wa ila alardi dhulkiina kayfa sutixad sida iyagana waxaa weeye oo loo fidiyey wa ila alardi kayfa sutixad fadakir adigu waani baa layidhi nabigeenna calayhi salaatu wassalaam waani waxaa weeye inamaa in kale ma ahee anta adigu mudakirun inaad wax waaniso unbaa laguu diray lasta ma tihid calayhim korkooda bimusaytirin ku oo saytaraynayo oo isaga muxuu ahay lagu diray oo qabsanayo ma tihid ilaa laakiine man tawallaa qofkii jeedsado oo inta aad wax u sheegayso waxba ku qaadan waayo oo wa ka fara gaaloobo fa yucadibuhu allaahu ilaahay baa cadaabaya alcadaaba alakbara cadaabkii weynaa buu ilaahay cadaabayaa inna ilaynaa annaga intii ka ah ayuu ahaaday iyaabahum soo noqodkoodii humma markaa ka bacdi inna calaynaa korkanaga ayuu ahaaday xisaabuhum annaga ayaa xisaabayna ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu lfajri suuratu lfajri waxaa weeye iyaduna makay ku soo degtay wa aayaatuha halaahuuna aaya weeye waxay ka sheekaynaysaa saddex umuur oo aada u waaweyn waxaa weeye qisasu bacdi alumami almukadibiina lirasuulillaahi kuwii oo rususha ilaahay beeniyey qowmu caad thamuud fircawn iyo wixii ku dambeeyey oo cadaabu helay ayuu ilaahay nooga sheekayn waxaa ku xiga ilaahay sunnadiisa in addoommaha la imtixaanayo xayaatadan khayr iyo shar iyo waxaa weeye khina iyo faqri inay xoolo yeeshaan iyo inay faqri insaanka dabeecadiisa inuu maalka aada u jecel yahay ugu dambayntii aakhare iyo ahwaasheeda ayuu ilaahay nooga sheekeeyey suuraddan dhexdeeda ilaahay wuxuu yidhi walfajri subixii baan ku dhaartay iyo walayaalin habeenno cashirin oo toban ah marka ummad waxaa tafaasiirtu waxay u badan tahay in maalmaha fadliga badan oo cashiri dilxija in loo jeedo meeshan walfajri subixi baan ku dhaartay iyo walayaalin habeenno cashirin oo toban haadaa qasamun ay uqsimu bidaw- bidawi subxi yaan yaan yaan ku dhaaranayaa ayuu ilaahay yidhi wa bilayaali cashri mubaarakaati tobanka habeen ee barakaysan oo min awali dilxijati xajka bisha xajka awalkeeda ah liannahaa ayaamu lishtigaali biacmaali lxaji xajka ayaa lagu mashquulsan yahay waxay yidhaahdeen mufasiriinta ilaahay wuu dhaartay fajriga oo salaada subax ah maxaa weeye khu- qalbigaa khushuucsan oo ilaahay u khushuucsan iyo maalmaha fadliga badan oo cashri dilxija ah liannahaa afdalu ayaami sana kamaa habata fii saxiixi lbukhaari waxaa ku sugnaaday maa min ayaamin maalmo ma jiro alcamalu asaalixu camalka wanaagsan axabu ila allahi ilaahay uu ka jecel yahay fiihinna min hadihi alayaami maalmahan yacni cashri dilxijati qaaluu waxay yidhaahdeen wala ljihaadu fii sabiili illaah qaala nabigu wuxuu yihi wala ljihaadu fii sabiili illaahina kama fadli badno ilaa rajula nin ma ogiye kharaja baxay binafsihi wa maalihi la baxay huma lam yarjic min dalika bishay aan waxba la soo noqonin washafci tiro isla eg baan ku dhaartay iyo walwitri iyo iyo tiro isdheer ayaan ku dhaartay waxaa weeye bizawji walfardi baa la yidhaha min kulli shay wax kastaba lamaano iyo mid keligii aan ku dhaartay aqsama bikulli shay lianna alashyaaa imaa zawjun inay tahay lamaane wa imaa fardun inay mid keliya tahay marka khalqigii iyo khaaliqii baa lagu dhaartay fa ina allaha tacaala waaxidun witrun waalmakhluuqaatu dakarun wa unthaa walleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa yasri markuu dheelmado oo uu guuro ayaan ku dhaartay wa aqsama bileyli id yamdii bixarakati alkowni alcajiiba marka limaa fiihi min wuduuxi dalaalati calaa kamaali lqudrati markuu habeenku soconayo ilaahay awooddiisa ayay ku tusaysaa hal ee fii daalika intaa lagu soo dhaartay qasamun dhaarmu ku sugan tahay lidii xijirin qof caqli u saaxiiba wax loogu dhaarto oo qancin karo ma tahay mise ma aha way tahay waxaa weye alistifhaam taqriiriyun ma tahay way tahay ina haadaa laqasamun cadiim cinda dawi lcuquuli waalalbaab dadka caqliga leh iyo muxuu ahay iyo caqliga nadiifta ah dhaartaasi way ku qanci karaan marka waxaa weeye waxayna ku tusaysaa ana maa aqsama caza wajalla bihi min hadihi alashyaa waxay cajaa'iba waa wax la yaab leh wa dalaa'ila tadulu calaa tawxiidihi wa rububiyatihi ayay ku tusaysaa fa huwa xaqiiqun waa mid muxuu ahaayey xaqiiqa ku ah bian yuqsima bihi in lagu dhaarto waa lidalaalatihi wuxuuna tusanayaa cala alilaahi alkhaaliqi alcadiim ilaahayga weyn ee wax abuuray ayuu ina tusinayaa subxaanahu wa tacaala wamaa khalaqa adakara walunthaa siduu u yidhi weeye waashamsi waduxaaha waasamaai waataariqi waalfajri walayaalin waxaasoo dhan waxaa wajawaabu lqasami maxduuf waxaa rabu hadihi alashyaai baan ku dhaartaye layucadabanna alkufaara gaalada waa la cadaabi doonaa baa layidhi marka qolada qiyaamaha diiday oo ilaahay uu cadaabay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah qolyahan marka laga qisoonayo oo soo socdo alam tara ma aragtay haadaa wabillaahi towfiiq darsigeennina halkaas ha inoo joogo